madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub katrin ashton ayaa booqasho ku joogta dalka masar iyadoo isku dayeysa inay isu soo dhoweyso dowladda kumeel gaarka ah iyo ururka ikhwaanulmuslimiin maalintii talaadada taliyaha guud ee militariga genaraal al sisi ayaa ku baaqay in la sameeyo isbedello deg deg ah oo siyaasadeed oo ku salaysan qorshe siyaasadeed oo dhiiri gelinaya in doorashooyin madaxtinimo ay dalka ka dhacaan sanadka soo socda waxa ayana weli socdaa howlgallada ay laamaha amniga ku soo xiriirinayaan xubnaha ka tirsan ururka ikhwaanulmuslimiin ee taageersan madaxweynaha talada laga qaaday ee maxamed morsi cabdulaahi nuur colombo ayaa arrimahaasi ka waraystay wariyaha v o a ee magaalada qaahira xuseen saxnuuni waad mahadsan tahay cabdilaahi colombo haweeneyda u qaabilsan arrimaha dibadda midooda yurub oo lagu magacaabo catherine ashton waxa ay la kulantay mas-uuliyiin ka mid ah dowladda kumeel gaadka ah sida madaxweyne cadli mansuur wasiirka arrimaha dibadda iyo gaashaandhiga sidoo kale waxa ay la kulantay sida uu sheegay t v-ga dalka masar qaar ka mid ah saraakiisha ururka akhwaan muslimiinka ee dalka masar saxnuuni sida la sheegaya waxay hashton u joogtaa kaahira inay isku soo dhoweyso dowladda ay militarigu taageeraan iyo ururka akhwaanulmuslimiinka sidebay arrintaasi u guulaysan kartaa arrintaasi sida ay baahiyeen telefishinada dalka masar gaar ahaan xeelleeryaasha ay tilmaameen waxay u eg tahay dadaalo hor leh oo midooda yurub uu ku doonayo in lagu xaliyo dhibaatada ka alowsan dalka masar gaar ahaan khilaafka udhexeeya dowladda kumeel gaarka ah iyo weliba ururka akhwaan muslimiinka waxa ay tilmaamayaan inay tahay isku dayga saddexaad oo midooda yurub uu ku doonayo in lagu soo afjaro khilaafka aan ee udhexeeya ciidamada iyo dowladda kumeel gaarka oo dhinaca iyo weliba ururka akhwaan muslimiinka dalka masar tan iyo markii la riday madaxweyne maxamed mursi madaxweynihii talada laga qaaday waxaa socday dadaalo nabad raadina ma muuqataa rajo in dadaalkaasi ay miradhal noqon karaan iminka maadaama dhowr jeer oo hore ay guuldaraysteen xuseen saxnuuni arrintaasi sida ay tilmaamayaan wargeysyada ka soo baxa dalka masar waxa ay leeyihiin waa arrin aada u adag in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo afjaro khilaafka u dhexeeya ciidamada iyo kooxaha islaamiyiinta oo ay garwadeenka ka yihiin ururka akhwaan muslimiinka iyo salafiyiinta sababto ah waxa ay leeyihiin ciidamada amniga dhinaca aya waxa ay ka wadaan inay xirxiraan saraakiisha sarsare ee ururka akhwaan muslimiinka ayagu kasoo horjeeda waxa ay ugu yeeraan afgembiga ka dhacay dalka masar sidoo kale waxaa la leeyahay kooxaha islaamiyiintana waxa ay wadaan banaanbaxyada ay kaga soo horjeedaan dowladda kumeel gaarka waxa ayna aaminsan yihiin ama ay rumaysan yihiin in dalka masar uu ka dhacay waxa ay ugu yeeraan afgembi ay sameeyeen ciidamada milatariga marka waxaa iska yar rajada laga qabo dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisada ka alowsan dalka masar cabdilaahi colombo saxnuuni marka iyadoo ciidamadu xabsiyada ay u taxaabayaan xubnaha ururka aqwaanulmuslimiinka tallaabada soo ma dhici karayso inay dhaawacdo dadaalada la wada ee xal uhelista mashkiladda masar aada iyo aad cabdilaahi colombo sida aad sheegtay dadaalada ay wadaan beesha caalamka gaar ahaan wadamada reer galbeedka sida midooda yurub iyo dadaalo kale oo gudaha dalka masar ka socday waxaa la leeyahay waxaa dhaawac weyn gaadsiinaya qulqulitooyinka ka socda dalka masar gaar ahaan xariga ka dhanka ah saraakiisha sarsare ee ururka akhwaan muslimiinka wadamada reer galbeedka sida dowladda maraykanka iyo midooda yurub ayaa horey ugu baaqay in la sii daayo madaxda sarsare ee ururka akhwaan muslimiinka si loo bilaabo dhabaha wadahadalka islamarkaasina loo soo afjaro qalalaasaha dhinaca siyaasadda iyo amniga ee ka jira gudaha dalka masar cabdilaahi ugu dambayntii saxnuuni jawiga guud ee dalka masar waa sidee adigoo sawir ka bixinaya waad mahadsan tahay cabdilaahi dhab ahaantii magaalada qaahira iyo guud ahaan dalka masar ayaa aada u kacsan waxaana muuqataa in maalmaha soo socda ay dhacaan banaanbaxyo ay dhigayaan kooxaha islaamiyiinta iyo ururada dhalinyarada kuwaasoo ay ku muujinayaan guusha dalka masar ay ka gaartay dagaaladii lala galay dowladda israa'iil sidoo kale waxa ay dhigayaan banaanbaxyo ka dhan ah ciidamada qalabka sida iyo waxa ay ugu yeereen dowladda kumeel gaarka ah oo ay soo dhiseen ciidamada
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada kaahira xuseen saxnuuni oo u waramayey wariyaheena v o a ee washington ku sugan cabdulaahi colombo